aad iyo aad ayay xanuun badan tahay caawo annagoo muxuu u dambaaldegayno calankii iyo astaantii qaranka ayaa cadowga si gaadmo ah baabuur qaraxa waxay hordhigeen meel dad soomaaliyeed ay ku qaxweynayeen oo kafee ku cabayeen dad maxaanku idhahdayy saaka maanta inta soo shaqaystay caawa shaqadii ka nasanayay kafeteriya ay fadhiyeen horteeda inta baabuur dhigeen ay ku qarxiyeen ilaa iyo hadda saddex-iyo toban qofoodaa naloo sheegay inay geeriyoodeen siddeed iyo toban qofoodna ay dhaawacmeen dhaawacaasna qaar badan oo ka mida uu halis yahay weli waa arrin yacnii wax sabab oo muxuu ahay dadkaasi loo dilay iyo sababay u dhinteen ma garan karno nin meel kafeteria iska fadhiyo kafee cabayo meel fadhiyo oo iska sheekaysanayo nabad yacni si nabad ah meel ku fadhiyay baabuur soo wada agta ka dhig ee maxaan ku idhahdaa intaa xag ka tegta ku qarxi yacni waxay tilmaamaysaa rajo xumada nimankaasi meesha ay marayso wax rajo ah oy ummadda iyo dadka ka leeyihiin inaanay jirin oo ay uga dhammaatay ummadday daliil u tahay cadaawadooda waxay daliil u tahay ummaddan inaanay rajo ka lahayn wax rajo ay ka leeyihiin ma jiraan annagu marka maxaan ayaga iyo fikirkooda tagfiiriga ahe qalloocan iyo qaabdarradooda maxaan rajo uga lahaanaynaa nagu qabiil ma aha nagu qaraabo ma aha nimankaas waxaan u baahannahay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan si siman oo sidaan haddaba aan isaga qabanno intaan usoo marnay inta dhimanna inaan iska dhammaystirno nimankaas nabaddiidka ah dhagarqabayaasha ah qaraabo ma laha yaan la qaraabaysanin yaan lagu kadsoomin nimankaas nabaddiidka ah dhagarqabayaasha ah qaraabo ma laha yaan la qaraabaysanin yaan lagu kadsoomin dadka soomaaliyeed khaasatan gobolka banaadir magaalada jamhuuriyadda soomaaliya ugu weyn oo ugu dad badan laba milyan oo qof ay ku nooshahay waa meesha ay rabaan inay ku dhex dhuuntaan ay ku dhex cayaaraan hay-adaha amniga ahi baryahan dambe barnaamijyay keeneen dadka lagu dabagelaayo dirisaynta qofka soo gala magaalada in la ogaado meeshuu ka yimid iyo meeshuu joogo iyo hadhow wax laga ogaan karo yaan la dhibsanin dadka qaarkiisaa dhibsanaya waxyaabahaas yaan la dhibsanin amnigeennaa ku jiro maslaxadeennaa ku jirto cadowgeenna dabargoyntiisaa ku jirto ha loo dulqaato ha lala shaqeeyo hay-adaha amniga iyo ciidamada amniga ha lala shaqeeyo